أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب التخفيف في التشهد الأول هذا مثل باب استحباب التخفيف fududaynta sunnaynteedii ayuu u baab yahay fi tashahudi ataxiyaadkii in la fududeeyo inuu nabigeennu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam ataxiyaadkaasoo alaweli ee ugu horreeyey sheekha raximah ullahu tacaala weli mabaaxistii iyo masaa'ilkii ataxiyaadka ayuu weli sheekhu ka hadli halkan masalada sheekhu uga hadlayo waxaa weeye nabigeennu sala allahu calayhi wasalam waxyaalahu inoo sunneeyey waxaa ka mid ah ataxiyaadka hore in aad loo fududeeyo fududayntana waxaa lagala jeedaa bimacnaa laa yusanu adducaa'u fiihi in lagu ducaysto sunno ma aha oo nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ataxiyaadka ugu dambeeya uunbuu nabigu sala allahu alayh wasalam dheerayn jiray oo dikriga iyo ducada kaasuu nabigu noogu sunneeyey sala allahu alayh wasalam ataxiyaadka labaad ama ataxiyaadka hore lamaba sunneeyaba in lagu ducaysto marka takhfiifka saasuu sheekhu kala jeedaa قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرني الهيثم بن أيوب الطالقاني وثقة طالقان هو في أفغانستان dhulka أفغانistان meel ka mida waxaa la yidhaha طالقان قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومدني ثقة حجة قال حدثني أبي وسعد بن إبراهيم وقاضي المدينة ثقة قالigii wuxuu ahaa مدينة المنورة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبو عبيد بن عبد الله بن مسعود الراجح أنه لا اسم له غير هذه الكنية sida raajixa magac male kunyadan maahane kunyadan maahane magac kale sida raajixa looma hayo abi cubayda ibni cabdillahi bni mascuud waa wiil uu dhalay cabdullahi bni mascuud wa huwa kuufiyun hiqatun waa heer kuufow can abiihi qaala masalada in badan waan soo marnay abi cubaydillaahi hadduu aabihi ka qaado inahu lam yudrik abaa walam yasmac lam yasmac min abiihi shay-an lam yasmac min abiihi shay-an aabbihii waxba kama uusan maqlin oo xadiiska noocan oo kale ah inqidaaca ku jira inqidaac ayaa ku jira lianna abaa cubayda lam yasmac min abiihi abaa cubayda ibn cabdillahi bn mascuud dhowr masalena waan soo qaadanay noocaas oo kale ah axaadiista noocan oo kale inqidaaca ku jira can abiihi qaal wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud kaana الnabiyu nabigu wuxuu ahaa jiray salى اllahu عalayhi wasalam fi ragcatayni labada ragca dhexdooda wuxuu ahaa jiray kaannahu waaba isagoo calaa radfi dhagax kulul isagoo nabigu sala allahu alayh wasalam ku ataxiyaadaya oo kale sida u fududaynayo yacni dhagax kulul ayaad ku fadhiisaay hore ka bood iyadoo la yidhi oo kale ayaad moodaysay siduu nabigu u fududaynayey sala allahu alayh wasalam ataxiyaadka marka radfigu waa dhagax jamacaan ka macnaynanaa waa jamcu radfatin radfatina waxaa lagu jamciyey radfi waa ismu jinsi jamci ismu jinsiga nooca la yidhaaho jamciga kaasaa lagala jeedaa yufaraqu beynahu wa bayna mufradihi bitaa isaga iyo mufradkiisa waxaa u dhexeeya ta'da in laga tago iyo ta'da in la sugo oo mufradkana ta'da waa la sugi jamcana ta'daa laga day marka waxaan leenahay kaannahu rasuulku sala allahu alيyه wasalam waa isagoo calaa radfi dhagax kulul dhagax kulul isagoo nabigu sala allahu alيyه wasalam ku ataxiyaadayoo kale ayaad moodaysay sida uu u fududaynayo rasuulku salى allahu alيyه wasalam qultu waxaan idhi alqaa'ilu huwa sacdu bnu ibraahim qultu qofka dhahaya alqaa'il huwa sacdu bnu ibraahim abuu ibraahim ibraahim aabbihiis wey ibraahim ibnu sacdi ibn ibraahim waa kii noo ahaa marka qaa'ilka waxaa dhahaya waa sacdu bnu ibraahim qofka qaa'ilka dhahaya qultu waxaan leey waxaan ila yidhi anigoo sacdu bnu ibraahiima waxaan idhi xataa yaquuma bimacnaa yuriidu ma wuxuu kala jeedaa yukhafifu nabigu waa fududayn jiray ataxiyaadka xataa yaquuma ka yaquuma si uu u istaago musrican asoo degdegaya ma waxaa lagala jeedaa xadiidka macnihiisa yukhafifu ma fududaynaya ataxiyaadka xataa yaquuma kee yaquuma si uu nabigu u istaago musrican isagoo degdegaya uu hore ka istaago qaala cabdullahi bn mascuud markaasu wuxuu yidhi markaan xadiiska macnihiisaamaa lagala jeedaan idhi daalika yuriid saasuu doonayay nabigu oo inuu fududeeyo ataxiyaadka hore ayuu doonayay rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiiskan waa xadiis saxiix bishaahid cinda axmed imaamu axmed fii musnadihi shaahid ku yaalla ayuu xadiisku saxiix u yahay waxa marka shaahidka loogu raadinayana waa cilada ku jirta alinqidaac beyna abi cubaydata bni cabdillahi bn mascuud wa abiihi abucudey aabihiisa waxaa ku dhex jira inqidaac waxba kama uusan maqlin dhowr xadiisa noocaasna waan soo qaadanay waxaa kaloo hore aan u soo sheegnay sheekhii la dhihi jiray alxaafid yacquub ibnu shayba iyo madhabkii tirmidi oo saanoo kale hadday dhacdo madhabu tirmidi abu cubayda ibni cabdillaahi ibni mascuud axaadiista uu aabbihiis can uga warinayo waan soo qaadanay madhabka uu ka qabo tirmidi oo inuu taxsiinayo tirmidigu tirmidigu axaadiista noocaas oo kale ah waa taxsiinayaa waa axaadiisu abi cubayda ibni cabdillaahi ibni mascuud can abiihi tirmidiga nidaamkiisu waxa wey xadiis hadda nafsu hada alxadiis wuxuu ku leeyahay tirmidiga sunankiisa markaad fiiriso haadaa xadiisun xasanun uu ku leeyahy maxay tahay marka muxuu kala jeedaa hada xadiisu xasanun waa nidaamkii uu samayn jiray alxaafid yacquub ibnu abi shaybana waa samayn jiray wuxuu dhihi jiray inama istajaaza inama istajaaza asxaabuna annaga asxaabteennu waxay banneeyeen an yudkhiluu inay dhex geliyaan xadiisa abi cubayda fi lxadiisi almutasil xadiiska abi cubayda ibni cabdillahi ibni mascuud uu aabbihii ka warinayo asxaabteennu waxay banneeyeen uu yidhi inaan mutasil ka dhigno xadiis oo inqidaacaanu ka joojinno waxay yidhi limacrifati abi cubayda bixadiisi abiihi maxaa yeelay abu cubayda wuxuu aad u yiqiin uu yidhi axaadiista aabbihi wa sixatihaa wuxuu kalu yiqiinay axaadiistaas inay saxiix tahay wa annahu lam ya'ti fiiha bixadiisin munkarin weli laguma arkin xadiis munkara isagoo aabbihiis ka wariyey wiilku marka alxaafid yacquub ibnu shayba iyo sheekhan la yidhaaho imaamu tirmidi iyagu waxay qabaan axaadiista abi cubayda ibni cabdillahi ibn mascuud can abiihi in la taxsiiniyo sidaasay qabaan walidaalika xadiiskan tirmidi isagu waa taxsiiniyey maca annahu xakama biاlinqidaac isagoo xukumayn inqidaac ku jiro liajli hadihi alqaacida oo qaacidada maxay tahay markii la baaray waxaa la waayey xadiis munkar asagoo aabihiis ka warinaya xadiis munkaroo lagu inkiro asagoo aabihii ka warinaya laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin xadiiskan inqidaac maadaama uu ku jiro in la yidhaha saxiix bishaahid cinda axmed fii musnadihi oo isagoo la daciifiyo laakiin lagu tasxiixiyo shaahid cinda axmed fii musnadihi in la yidhaaho qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i raximah اllahu tacaala baabu tarki tashahudi اlأwali haadaa midkani baabu jawaazi tarki tashahudi ataxiyaadka ka tegiddiisii bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay ataxiyaadkaas oo alawali ee ugu horreeyey waa mas'alo a'imada selafku ay isku khilaafeen ee madaahibtu ataxiyaadka ugu horreeya ma laga tegi karaaho ma sunna oo haddii laga tago salaaddii waxba uma dhibayo miya waa iska sunno mise waa waajib oo maba laga tegi karo miya walidaalika imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu isagu tarjamaystay baabu man lam yara tashahuda alawala waajiban wuxuu u baab yahay qof aan ra'yiyeyn ataxiyaadka hore inuu waajib yahay cid aan arkin ayuu u baab yahay lianna الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaama walam yarjic wuxuu tarjamaystay bukhaari nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wasalama hadda ka hore u ataxiyaadka hore ka tegey mana u soo laaban bimacnaa low kaana waajiban lacaada ilayhi saasuu kala jeedaa bukhaari hadduu waajib noqon lahaa waa u soo laaban lahay waajibkaa waa ataxiyaadkii hore nabigu salى اllahu عalيه wasalam intuu ka istaagay oo uu halmaamay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ayuu haddana uusan u soo istaagin marka baabkaasaa jiray oo baabkan shabahaya oo bukhaari uu saxiixiisa tarjamaystay baabu man lam yara tashahuda alawala waajiban lianna الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaama walam yarjic nabigu waa ka istaagay salى اllahu عalيه wasalam dibna uguma soo laaban wahuwa madhabu jumhuur ahli اlcilmi inuusan waajib ahayn waa madhab jumhuur ahli اlcilmi wa minhum maalik wالshaaficiy wa abu xaniifa waxaa ka mid a imaam maalik imaamu shaafici abi xaniifa iyo jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan atixiyaadka ugu horeeya inuu sunno yahay oo waajib uusan ahayn oo haddii hadda laga tago salaaddii inaysan buraynin sidaasay qabaan jumhuur ahlilcilmi khilaafan liaxmed waleyth wa isxaaq oo masalada jumhuur ahlilcilmi waxay ku khilaafayaan imaam axmed iyo leyth ibnu sacd iyo isxaaq ibnu rahaweyhi oo saddexdaa a'imada salafka ka mid a ayaa iyagu waxay qabi jireen atixiyaadka ugu horeeya inuu waajib yahay waa madhabka xanaabilada atxiyaadka ugu horey inuu waajib yahay khilaafan liaxmed waleyth wa isxaaq qaala abu cabdiraxmaan الnasaئي raximah اllahu taعaalى akbaranaa yaxya bnu xabiib ibni carabi albasriy waa iqatun basri inuu yahay sheekhaaba sheegay iqawow qaala xadaثana xamaad bnu zayd xamaad bnu zaydin albasriyu ahiqa can yaxya kulluhum waa min rijaali اljamaaca ilaa sheykha الnasaئي imaam الnasaئي sheekhiisa mooye inta kale usuul sita oo dhan shuyuukhdoodii uu ku dhex jiraw waa rijaashii oo lixda umahaatu sit oo dhan rijaashoodii waaye ilaa sheekha ugu horeeya markii laga reebo oo shayku nasaa-i ah nasaa-i sheekhiisa qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i raximah llahu tacaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib ibni carabi albasriyu hiqatu qaala xadaثanaa xamaad bnu zaydin albasriyu hiqa can yaxya can cabdiraxmaan bni acraj yaxyu marka muxuu noo noqonaa waa qaaligii madiine markaas qaaligii madiina yaxya bnu saciid alansaari qaadi اlmadiina ahiqa can cabdiraxmaan bn اlacraj can cabdiraxmaan alacraj almadaniyu hiqat اlxuja can ibni buxayna oo cabdullaahi bni buxayna waa min baabi nisbati ilaa ummihi hooyadiisaa loogu abtiriyey in badanna waan soo qaadanay oo buxaynadu waa hooye aabbe ma aha buxaynada saxaabiga maaragta hooyadiis ayaa buxayna la dhihi jiray min baabi nisbati ilaa ummihi hooyadiisaa loogu nisbeeyey waa cabdillahi bni buxayna anna nebiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalam sallaa wuu tukaday rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam faqaama rasuulku waa istaagay fi shafci tiradii isla ekeed dhexdeedii ayuu ku istaagay waa labadii ragca laga wadaaya labadii ragco ayuu ku istaagay alladii shafcigaasoo kaana uu doonayey kaana nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu ahaa yuriidu inuu doonayo an yejlisa fiihi fi shafci shafciga dhexdiisa inuu ku fadhiisto shafcigii labadii ragco uu rabay inuu ku ataxiyaado kuma ataxiyaadin waa ka istaagay famadaa nabigu waa isaga sii socday fii salaatihi salaadiisii uu sii watay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam xataa idaa kaana rasuulku salى اllahu عalيه wasalam markuu ahaaday fii aakhiri salaatihi salaaddiisi meeshii ugu dambeysay markuu marayo sajada sajdatayni labadii sujuudo sujuudu sahwi ayuu sujuuday qabla an yusalima uma sallama intuusan salaamo noqsan ayuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam sujuudu sahwi uu la yimid uma markaa kabacdi sallama markaa kabacdiu nabigu salى اllahu alيه wasalam uu salaamo noqsaday xadiiskan marka wuxuu ku cad yahay baabu tarki tashahud اlأwl baabu jawaazi tarki tashahud اlأwl waa sida bukhaarigu uu sheegay liأnnahu low kaana waajiban lacadda ilayhi الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam oo hadduu waajib noqon lahaa nabigaa dib ugu soo laaban lahaa salى اllahu wslam wbaaraka caleyh xatى ida kaana fii aakhiri salaatihi sajada sajdatayni qabla an yusalima uma salama xadiiskan waa xadiis shaykhayn bukhaari iyo muslim ayaa labadooduba wariyey qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i raximah اllahu tacaala akbaranaa abu daawuud sulaymaan bnu sayfin alxaraaniy wa huwa hiqaة xaafid wa hiqa xaafidow qaala xadaanaa wahbu bnu jariir albasriyu hiqa qaala xadaanaa shucbaة bn اlxajaaj amiiru اlmu'miniin fi lxadiidi hiqaةu habtu can yaxya bni saciidin halkana isaga soo dhacayn suma aragtid waa ansaarigii qaaligii madiine ahaa oo markaa waxaa ismutaabacaynaya xamaad ibnu zayd iyo wahbu bnu jariir xamaad ibnu zayd iyo wahbu bnu jariir ayaa markaa ismutaabac maya shucba dhe shucba ismutaabacinaya shucba iyo xamaad ibnu zayd shucba iyo xamaad ibnu zayd ayaa ismutaabacaynaya oo yaxya labadoodaba sheekh u ahw qaala xadaanaa shucbata can yaxya bni saciidin asaabiq fi lisnaad can cabdiraxmaan alacraj can ibni buxayna ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa waa tukado faqaama fi ragcatayni labadii ragca dhexdooda nabigu uu istaagay oo ma uusan ataxiyaadin fasabaxuu dadki waa tasbiixsadeen tanbiihan baraarujin subxaana allah yani atixiyaadkii hore ad ka tagtay kala jeedaan nebigu sala llah alay wa tasbiixsadeen famadaa salaaddiisuu nabigu isaga sii socday sala allahu wasalam wbaaraka caleyh falamaa faraqa min salaatihi salaaddii markuu ka faaruq noqdo aakhirka uu marayo sajada sajdatayni laba sujuudooduu nabigu salى اllahu alيه wasalam uu sujuuday uma sallama xadiiskan isaguna wuxuu deliil u yahay in markaa atixiyaadka hore uu sunno yahay oo markaa haddii qofka uu ka tagana uu ku kabayo sujuudu sahwi waana madhab jumhuur ahlilcilmi daahir hada alxadiis ayayna deliishadeen jumhuur ahlilcilmi xadiiskuna waa xadiis saxiixa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam